bsmi illaahi الرaxman الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qala alimaamu اlbukhariyu raximah اllahu tacaala baabu اlaladi اlkhasimi wa huwa اdaa'imu fi اlkhusumati baabu اlaladi midka darnaanta badan alkhasimi ee muranka badan cadayntiisii buu u baab yahay wa huwa daa'imu wa huwa alaladu lkhasimkuna waa addaa'imu midka joogtee joogteeyo fi lkhusuumati dooda luddan cuujan ayuu yidhi riwaayatulkushmiihani waxaa ku qornaa yani aladdu acwaju qallooc midka qallooca badan ayb qala xadaثna msdd qala xadaثna yaحyى bn سacيidi whuw الqطاn عn bn jurayج qala samictu bna abi mulaykta yuxadiث عn caaئشhaةa radي الlه عnha qalat qala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi abqadu rijaali ragga ka loogu nacayb badan yahay ilallaahi alla agtiisa al aladdu waa midka darnaanta badan oo aadka u dooda badan alkhasimu doodo ayb marka meeshaas tarjamadii xadiidka mudaabaqadooda waa iska daahir dooda marka wax wanaagsan inaynan ahayn maadaama kitaabu laxkaam uu ku jiro qada iyo waxyaabahaas looga hadlaayo doodii marka meesha way imaanaysaa sidaasuu baabka kitaabka munaasabo ula leeyahay ayb wuxuuna keeni doonaa meelo kalena waa ku keeni doonaa oo yani xadiidkan sharaxana wuu ku dhex keeni doonaa kitaabu tawxiid oo marka laga fiiriyo dhinaca tilmaamaha alle iyo dadka ka doodo oo kalaamka ku xeel dheer oo cilmulkalaamkii falsafada badan ayaa aada loogu naqdiyey oo ragga ku naqdiyey weliba uu ka mid yahay abulcabaas alqurdubi kitaabkiisa mufhimka ayb baab qaala raximah llahu baabun idaa qada alxaakimu xaakimku hadduu xukumo xaakimka bijawrin jawr ow amase khilaafa ahli lcilmi ahlu cilmiga khilaafkooda ou xukumo fa huwa raddun ay marduudun waa la radinayaa waa la celinayaa wixiisa halkan marka waxau tarjamayaa xaakimka xukunkiisa goorma ayaa la buriyaa oo la naqdiyaa waxaa ijmaacu uu ku guntanmay qaadiga xukunkiisa waxaa la buriyaa marka uu khilaafo nas dalaaladiisu ay daahir tahay aayad ama xadiid ama wuxuu khilaafsan yahay xukunkiisu ijmaac ama qiyaas jeli ah intaas marka ogow qaadiga xukunkiisa goormaa la buriyaa oo la kansalaa marka uu khilaafsan yahay aayad dalaaladeedu ay sariix tahay xadiid saxiix ah oo dalaaladiisu sariix tahay ijmaacii ummadda qiyaas jeli ah qiyaasku asaga dhowr nooca qiyaaska jeliga ahee aadka u muuqdo haddii ay qaadiga xukunkiisu uu khilaafo waa la burina qaadi kale haddii loo keeno xukunkaas intuu buriyo oo uu naqdi ku sameeyo ayuu qadiyaddii dib u gelaya haddana wixii laakiin aan intaas ahayn ma lagu burin karo xugun xugun uu qaadi soo saaray ma la burin karo oo maalan maxaa ka mid a ijtihaad ijtihaad laguma burin karo qaadigan waa ijtihaaday waxba ma khilaafin mid kale isaguna ijtihaadkiisu si kale la noqday kii hore xukunkii hore ma la burinayo xugunnadii hore dhacay ee uu qaadigan dambe u yimid sideeduu ku baaqi yeela isaga markaan kadib wixii cusuboo loo keeno ijtihaadkiisuu ku xukuma ayb mid ka dambe haddana yimaado hadduu khilaafsan yahay ijtihaadkiisa ijtihaad ijtihaad laguma buriyo qaacida fiqhiga waaye laa yunqadu lijtihaadu bilijtihaad waa qaacida fiqhiya ayb wixii marka sidaas ijtihaad iskaga dhisanoo naskan saanan u fahmay iyo maya fahamkiisu sidaan waaye iyo khilaaf noocaas oo kale qadiyad cusubaa loo keenay mid kaleo uga qiyaastay saasuu xukunkii ku fuliyey ma la burinayo leanna haddii la buriyo waxaa ka dhalanaysa marka faylashii hore iyo malafaadkii hore in dib loogu laabto haddana waxaasina marka dad baa wax kusoo qaatay furuuj baa lagu xalaaleeyey waxaa laga yaabaa dad in milkigoodii wax ay ku galeen layska dhaxlay walidaalika madaahibta waxa khilaafkooda ku tacalluqo in badanoo ka mid a waa iska sidaas qaadigii maalan waa maaliki waa xambali waa maalan shaafici isagu sida uu u haysto xaqa ijtihaadka imaamkiisa ayuu xukumay kan dambee imaado isaguna ijtihaadkiisuu xukumaya ma la burinayo kii hore ayb oo marka xugun waxaa la naqdiyaa oo la buriyaa marka uu khilaafo aayad ama xadiid dalaaladoodu sariix tahay ijmaac markuu khilaafo qiyaas jeliya markuu khilaafo ayb taase arrinkaasuna marka a'imo badana ijmaaca kusoo guurinayaan marka isagu wuxuu leeyahay idaa qada alxaakimu bijawrin aw khilaafa ahli lcilmi ayuu xukumay ahlucilmiga ijmaacooda wax khilaafsanuu xukumay fahuwa raddu waa la celinama qala xadaana maxmuudu wahuwa bnu haylaan qala xadaana cabdurazaaq wahuwa bnu hamaam qala ahbarana macmarun xaa waxadaanii abu cabdillaahi nucaym bnu xamaad nucaym marka ragga bukhaari oo maqruun laa yarwi canhu ilaa maqruunan ayb hadda maxmuud bnu haylaan ayuu la lamaansan yahay raggan kale qal xadaana cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak qala ahbarana macmaru can الzuhriyi can saalimin ayb can abiihi qaala bacata الnabiyu sala اllahu alayhi wasalam khalid bna اlwaliid nebigu wuxuu diray khaalid bnu اlwaliid ilaa bani jadiimah ayuu u diray falam yuxsinuu ma aynan wanaajinin oo maynan garanin an yaquuluu inay dhahaan aslamnaa waa islaamnay faqaaluu waxay yidhaahdeen saba'naa saba'naa iyaga marka ninkii nebi maxamed raaco saabi ay u yaqaaneen maqli jireen marka qadiyadii sidii bay ku wadeenoo saba'naa saba'naa bay dhaheen yacni waxay ka wadaan waa islaamnay oo kaley ka wadi karaan waa muxtamal eray ah leanna dadka muslimiinta la dhihi jiray saabi saabi fajacala khaalidun khaalid wuxuu gudagalay yaqtulu inuu dilayo wayasiru ou qafaalanayo isaga marka wuxuu isleeyahay saba'naa hadda laa ilaha illa allahu maaha islaamnimadu wax ku cadna maaha tii horow marka iska haystaa isaga marka oo ahayd marka dadkan maadaama ay gaala yihiin erey lagu islaamana aynan la imaanin marka in uun sidaa la yeelo ayb fajacala khaalidun khaalid wuxuu gudagalay yaqtulu wayasiru wa dafaca ilaa kulli rajulin nin kastaana wuxuu u dhiibay mina annaga naga mida asiirahu maxbuuskiisiibuu nin walbaa farta ka saaray fa amara kulla rajulin nin kastaa wuxuu amray mina annaga naga mid ah an yaqtula asiirahu asiirkiisa inuu dilo nin walboo naga mida waxa uu yidhi maxbuuska aad haysa dil faqultu ibnu cumar haddaan ahay waxaan idhi wallaahi baan ku dhaartee laa aqtulu asiirii aniga ninkaad ii dhiibtay ma dilaayo u yidhi aniga lanna ninkii waxaa muxtamala inuu muslim yahay sabana sabanaada saa inuu ka wado meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa ninka amiirka ah haddii uu yidhaha hebel soo dil inaan la yska yeelaynin hebelkaas haddaad is leedahay muslim waayo oo in la dila ma mudna oo yacni waa xaaraan iyo taradud ou ku galo ma samaynaysa hebela ifaray hadhow makaa saaraysa aakhire marka la tago ayb ibnu cumar marka waxaa la yidhi haye ninkaa nin walbaa ninkiisi ha dilo ma dilaayo yidhi aniga ninkayga walaa yaqtulu rajulun qofna yaanu ima dilaayo yacnii yownan dilin min asxaabii asxaabteyda ka mida asiirahu maxbuuskii loo dhiibay fadakarna dalika lilnabiyi sal l salam arrintaa baan nebigu u sheegnay faqaala waxau yidhi allahuma yaa allahu allow inii abra'u ilayka waxaan kaaga beri ahay mimaa aan kaaga beri noqonayaa mimaa sanaca khaalid bnu lwaliid waxa khaalid bnu lwaliid uu sameeyey ayuu yidhi marratayni laba jeer meeshanna waxaa laga qaadanayaa ninka imaamka ah qofka uu diro oo isaga shaqaalihiisa qaladka uu sameeyo waa inuu ka garnoqaa oo uu yidhaahdo yacnii inuu beri ka yahayna inuu muujiyo ee laakiin uunan dhihin isku kooxaan nahay ama anaa diray iyo yacnii wuxuu ku jiraa dadka shaqaalaha ee caamiliintuu ku jiraa iyo waxyaabahaas ma la dhahayo nebiga marka khaalid rasuulkaa diray isagoo diray caamil oo yacni u ah amiir xaggiisa ka ah ayuu haddana ka beri noqdo oo uu weliba bannaanka dhigay ayb marka dadka qaladka sameeyo waa laga beri noqdaa waxay rabaan ha ahaada ayb ama adiga dadaad yacnii isfahamsantihin oo isku fiicantihiin isku koox tihiin adigiiba haddaad amiir u tahay oo dirtay ood shaqadan yacni shaqada awal ahaan guud ahaan aad u dirtay oo isaga tasaruf xaaraama ama qalada uu galay waa ka beri noqonaysa ayb marka bacdi riwaayat waxay tilmaamayaan dee nebigu inuu mag dhabay oo nimankaas magtoodii inuu bixiyey mas'ale kalena waa laga qaadanayaayo ninka la diray ee amiirka ah haddii uu gafo can ijtihaadin uu ka gafo inaan loo qisaasaynin dadkaasaad laysay kaale waa lagu dilaya ma la dhaha lianna maxaa yeeley ijtihaad waayo waxa uu u dilay hadalkaanna waxaana waa muxtamal saba'naa saba'naa islaamnimo waa iska ixtimaalaysaa inaynan mana ixtimaali karto se isaga la noqotay marka ijtihaadka waxa ku dhaco inaan iyaga aan yacnii qisaas aynan ka waajibayn laakiin khalad baa dhacay mmagti iyo diyadii ma dhacaysaa may ma dhacaysa iyada magti iyo diyada ayb fiqi badan baa marka xadiidka ku jira dembigiina dabcan waa ka dhaca hadda ismi iyo dembi ma leh ila ijtihaaduu ku sameeyey waxaani ayb xadiidka marka macalushaahidkiisu waxay tahay haddii marka xugun qaldan uu dhaco waa laga beri noqonaya waana la radinaya weliba waxaa ku sugan ficilkii ibnu cumar ayaa la taswiibiyey iyo intii raacday ayb oo in khaalid arrintaa aan lagu raacin ayuu nebigu ogolaaday taqriiriyey marka marduudnimadu meeshaasay ka imaanay marka ibnu cumar iyo raggiisii waa diideen nebiguna waa u qiray iyo inay fiicnaayeenuu tilmaamay halkaasay marka tarjamada ka imaanay baabu limaami yaأtii qowma fayuslixu baynahum baabu limaami imaamkii ya'tii qowman qolo ay u imaanayo fayuslixu baynahum heshiisiinayo isaga nafsad ahaantiisa ayb imaamkii qolow uu imaanayaa isaga nafsad ahaantiisa uu heshiisiiyo marka imaamka muhimaadkiisaay ka mid tahay dabcan haddii dadku racyadiisa dad isdagaashan iyo qabaa'il isku kacsan iyo waxaa hadduu arko inuu isagaba tago oo u tago oo uu heshiisiiyo la baashiro arrintaa uu dhiigooda iyo joojiyo ama arrintoodu haddii uu ka cabsado meel khatara inay tagto inuu istaajiyo isaga oo isaga laftiisa u kaco arrintaas ayb qaala xadaanaa abu nucmaan laakiin isagu inuu isku dira maaha uu yidhaahdo adiga isku gooy isku dir adigana xukunkaaga iyo dantaada wado oo dadkan yacni hadday dagaal iyo waxaas hadday ka marnaadaan aday kugu soo jeesanayeen uu aaminsan yahay saynan kugu soo jeesanin qoorta ayaga isu geli waa shar waayo waxaas nacam mana waana khiyaano ou khiyaanaya dadku mas-uulka ka yahay qaala xadaanaa abu nucmaan wahuwa moxamed bnu lfadl asaduusiyu laqabuhu caarimun ayb wuxuu yidhi wakaana baciidan can alcaraamati fasaad iyo waxaana aad buu uga fogaa qala xadaanaa xamaadu qala xadaanaa abu xaazimin almadiniyu abu xaazim marka waa salamatu bnu dinaar can sahli bni sacdin asaacidiy qaala kaana qitaalun ayaa ahaa ayaa dhacay kaana qitaalun ay waqaca qitaalun baa dhacay bayna bani camrin reer bani camr bni cawf dhexdooda fabalaga dalika anabiya sala allahu calayhi wasalam arrintaa nebigii bay gaartay fasalla duhra duhurkii buu tukaday uma ataahum waa u yimid yuslixuhum isagoo heshiisiina baynahum dhexdooda marka nebiga isagaa toos ugu yimid falamaa xadarat salaatu alcasri salaaddii casr markay timid faadana waa qaama waa addimay waa aqimay wa amara abaa bakrin abubakar buu amray fataqadama waa hormaray wa ja'a nabiyu sal ly slam nebigaa yimid wa abuu bakrin fi salaati abuu bakarna uu salaada ku jiro fashaqa annaasa dadkii waa ayuu soo dhex jeexay xataa qaama khalfa abi bakrin ilaa abuu bakar gadaashiisa uu istaagay fataqadama fi safi aladii yaliihi safka ku xigo ayuu ku soo hormaray wa jaaa nabiyu qaala waxa uu yidhi wasafaxa alqowmu dadkiina marka waa sacab dhabeen wa kaana abuu bakrin abuu bakr wuxuu ahaa idaa dakhala fi salaati hadduu salaada galo lam yaltafit ma milicsanaynin xataa yafruqa ilaa uu ka dhammeeya salaada falamaa ra'aa tasfiixa marka uu arkay sacabtunkooda laa yumsiku laa yumsiku calayhi inuunan kala go-aynin iltafata waa yar milicsaday fara'a nabiya sal l l slam khalfahu nabigii buu arkay gadaashiisa inuu joogo fa awma'a ilayhi nabiyu sal alla ly salam an imdihi nabiga waa u ishaarayoo sii wad buu yidhi salaada wa awma'a biyadihi haakadaa buu ugu ishaaray walabitha abuu bakrin hunayatan abuu bakar wax yar buu nagaaday yaxmadullaha calaa isagoo alla mahadinayo calaa qowli nabiy sal l l slam nabiga hadalkiisa ku mahadinaya alleh uma masha alqahqara gadaalgadaalo usoo socday falamaa ra'a nabiyu sal l slam dalika taqadama markuu nebigu sidaa arkay waa hormaray fasala nabiyu sal l slam binnaasi falamaa qadaa salaatahu qaala yaa abaa bakrin maa manacaka id awma'tu ilayka anlaa takuuna madayta maxaa kaa celiyay markaan kuu ishaaray inaad hore usii socoto qaala lam yakun libni abi quxaafata an yauma nabiya sal l slam ibnu abi quxaafa uma haboono inuu nebiga imaam u noqdo wa qaala lilqowmi qoladii wuxuu ku yidhi idaa naabakum amrun falyusabix alrijaalu waliyusafix innisaa xadiidkan intada salaada iyo imaamada qusayso horaan usoo marnay hadda maxalushaahidkiisu waxay tahay imaamka inuu la baashiro oo uu dadka isdagaalo iyo dadka ama inuu cid u diro ama isaguba inuu la baashiro oo arrintaa arrin muhiima ay tahay oo xataa jamaacadii nebigu uu uga daahay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yustaxabu lilkaatibi qofka qoraaga ee wax qorayo waxaa loo sunneeyaa an yakuuna inuu ahaado amiinan caaqilan qof amiin oo ammaano leh caaqilan oo caaqil ah qaadigu wuxuu samaynayaa qof wax u qoro karaani ninka marka waraaqaha u qoro sekreteerka u noqonayo tii timaadana akrinaayo midda uu diraanayo yani akrina yani qoraayo midda in la diro la rabana qorayo qofkaa kaatibku inuu caaqil yahay caaqil yacnii nin qoraalkiina garanaayo dhugna leh fahmi karo oo aan yacnii aqbalaynin yacni tadsiiska iyo waxa loo hoosgeliyo iyo nin garan kara la rabo qaala xadaanaa moxamed bnu cubaydillaahi abuu haabitin qaala xadaanaa ibraahim bnu sacdin wahuwa almadaniyu can ibni shihaabin can cubayd bni sabaaq can zayd bni haabitin qaal bacata ilaya abuu bakrin abuu bakaraa iisoo cid diray limaqtali ahli اlyamaamati yacni cinda maqtali ahli اlyamaama ahlulyamaama dagaal dilitaankoodii agteeda ama limaqtali ahli اlyamaamati ahlulyamaama dilkoodii dartiis ayuu iigu soo cid diray maqtl ahliyamaamana de waxay tahay ahluyamaama musaylamat alkadaab raggiisa waa bani xaniif waatay iyagu marka dagaal lala galay dad badanoo qura'a ku dhintay dagaalka wa cindahu cumaru isagoo agtiis uu cumar joogo faqaala abuu bakrin abuu bakr waxa uu yidhi ina cumara aataanii cumar baa ii yimid faqaala ina alqatla qad istaxara yowma alyamaamati biquraa'i alqur'aan dilku wuxuu aad u saameeyey oo aad u camimay dadkii quraa'da ahaa wa inii akhshaa an yastaxira alqatlu biquraa'i alqur'aani fi lmawaaqini kulliha goob walboo dagaal waxaan ka baqayaa in ay ku dhintaan oo dilku uu ku dhaco in badan oo quraada quraa'da fayadhaba qur'aanun kaiirun sidaa uu marka qur'aan badan ku tago ayb wa inii araa an ta'mura waxaan arkaa buu yidhi cumar inaad amarto abuubakar haddaad tahay bijamci lqur'aani qur'aanka in la jamciyo la ururiyo si uuna qur-aanki u dhumin qultu waxaan idhi kayfa afcalu shay-an lam yafcalhu rasuulu llahi sal l slam seen u sameeyaa wax nebigu uunan samaynin de berigaas nebiga baahi ma jirin ayb faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi huwa wallaahi khayrun ilaahan ku dhaartay waa khayru yidhi arrinkaas ayb waa maslaxo falam yazal cumaru cumar kama tegin yuraajicunii fii dalika arrinkaa inuu iigu celcelinayo xataa sharaxa allaahu sadrii liladii sharaxa lahu sadra cumar ilaa allah uu laabteyda u waasiciyey waxa uu cumar laabtiisa u waasiciyey wara-aytu fii dalika aladii ra'aa cumaru ilaa aan ka arkay wixii cumar uu arrinkaa ka arkay qaala zaydun marka dadkan wax weynay qabteen marka abubakar iyo cumar iyo lianna qur-aanka jamcintiisu muslimka wax loo qabto oo ka muhiimsan ama ka weyn male qur-aanka kalaamkii alloo la jamciyey oo yacnii ay u istaageen in waxna aynan ka dhumin qur-aanka dabcan ilaaha qur-aanka xifdinayay laakiin yaa lagu xifdiyeyn dadkaanaa lagu xifdiya akhyaartan abubakar iyo cumar iyo saxaabadii ayb dadkaas marka dadka neceb ka warrama dadkaa qur-aanka jamciye diinka meeshaas nusxi uga gaaray dadka ku cibaadaysanayo dadkaa nacaybkooda maxaad u malaynayna allah naco kuwaas ayb waaba nacayaa ilaahay lianna maxaa yeelay dadkii alla uu raalli ka noqday hadday iyagu necab yihiin dee alla waa nacayaa wax dadkaas oo kale ayb shiicada waayo marka dadkaas mar walba marka hala yska ilaaliyo dhugna ha loo lahaayo ayb qaala zaydun zayd waxa uu yidhi qaala abuu bakrin abuu bakr waxa uu yidhi wa inaka rajulun shaabun aduu waxaa tahay nin dhallinyaro ah caaqilun dhallinyaraa tahay nin karti ku jirta iyo xoog ayaa tahay caaqilun oo haddana caaqil ah maxalu shaahidka meesha inaka rajulun shaabun caaqilun isagana muxuu tarjumtay bukhaari maa yustaxabu lilkaatibi an yakuuna amiinan baabun yustaxabu lilkaatibi an yakuuna amiinan caaqilan laa natahimuka ma ku tuhmayno qad kunta taktubu lwaxya lirasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam qur-aanka iyo waxyiga ayaad nebiga u qori jirtay sala allahu calayhi wasalam meeshaasna wax kalaa laga qaadanayaayo waxay tahay qofka shaqadii uu yaqaanay inuu ka mudan yahay dadka kale leanna zayd waxaa leh hadda qur-aankii in la dhigaa la rabaa la jamciyo awalna adaa nebiga u dhigi jiray qur-aanka ee shaqadan marka wax badan baad ka taqaanaa waa uga fara dhudhuuban tahay dadkii kale waay marka qofkii shaqada markaa shaqayn jiray ee shaqada yaqaanay khibro u leh isaga in la adeegsado saasaa laga qaadanaa buu yidhi ibnu xajar ayb fatatabaci alqur'aana bal qur'aanka raacraac fajmachu soo ururi qaala zaydun fawallaahi xadiidkan dhan marka waa soo marnay fadaa'il alqur'aan iyo tafsiirka iyo meelahaasaan ku soo marnay ayb qultu waxaan idhi kayfa tafcalaani shay-an ahy waxa uu yidhi fawallaahi low kallafanii naqla jabalin min aljibaali maa kaana biadqla calaya mima kallafanii min jamci lqur'aan buur meesheeda kasoo ruji oo ka dhaqaaji yacnii hadday igu kallifi lahaayeen maynan ka cuslaateen arrintan ay igu kallifeen qultu waxaan idhi kayfa tafcalaani shayan lam yafcalhu rasuulu llahi sal l slam seed u samaynaysaan wax nebigu samaynin qaala abuu bakrin huwa wallaahi khayrun falam yazal yaxudu muraajacatii maunan ka tegin inuu igu boorinayo celcelinteyda xataa sharaxa allaahu sadrii liladii sharaxa allaahu sadra abi bakrin wa cumar ilaa anna laabteydu ay u waasac noqotay waxa abuu bakar iyo cumar laabtoodu alla uu waasiciyey wara-aytu fii dalika aladii ra'ayaa ilaa aan ka arkay waxay ka arkeen iyagu fatatabactu alqur'aana baan raacraacay ajmacuhu anoo ururinayo min alcusubi walriqaaci wallikhaafi wa suduuri rijaal lafaha iyo maqaarka iyo dadka laabahooda ragga fawajadtu aakhira suurati towba laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum ayaan arkay ilaa aakhiriha maca khusayma khusaymat bnu haabit ayaan ka helay aw abi khusayma faalxaqtuhaa fii suuratihaa suuraddeedaan haleeshiiyey wa kaanat isuxufu cinda abi bakrin wixii aan marka qoray yacnii waraaqihii aan isu keenay iyo qoraalladii aan isu keenay abuu bakar agtiisaan ayay ahaayeen xayaatahu ay fii xayaatihi mansuubun binasci lkhaafid xataa tawafaahu allahu caza wajalla ilaa u alla oofsaday uma cinda cumara cumar agtiisay taallay xayaatahu fii xayaatihi xataa tawafaahu llahu uma cinda xafsata binti cumar qaala moxamed bnu cubaydillaahi allikhaafu yacni alkhazaf jilay tarjamada marka xadiidka mudaabaqadooda waa iska daahir inta kalena waa soo marnay baabu kitaabi alxaakimi ilaa cummaalihi xaakimka qoraalkiisa oo qoraal u qoro ilaa cummaalihi shaqaalihiisa waalqaadi qaadigana ilaa umanaa'ihi oo u qoro dadka yacnii oo u istaajiyo inay arrimaha usoo u soo dabdiyaan yani qaadigu hadduu shaqaale iyo dad wax u sameeyo shaqo uu u dirsaday ay jiraan dadkaas inuu waraa wax u qoro qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa tinisiyu qaala akhbaranaa maaliku can abi leyla xaa waxadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maaliku can abi leyla bni cabdillaahi bni cabdiraxmaan bni sahlin can sahli bni abi xahmata anahu ahbarahu huwa warijaalu min kubaraa'i qowmihi wuxuu u sheegay isaga waxay u sheegeen isaga iyo rag qoomkiisa kuwooda waaweyn ka mid a ana cabdallahi bna sahlin oo muxayisata labadooda kharaja ilaa khaybara ayay u baxeen min jahdin asaabahum abaar asiibtay fa ukhbira muxayisatu waxaa loo sheegay ana cabdallaahi qutila cabdullaahi in la dilay wa durixa fii faqiirin aw caynin meel il ah gorofa in lagu tuuray fa ataa yahuuda yahuud ayuu u yimid faqaala antum wallaahi qataltumuuha idinkaad disheen qaaluu maa qatalnaahu wallaahi waxay yidhahdeen ma anan dilin uma aqbala waa soo jeesta xataa qadima calaa qowmihi ilaa qowmkiisi oo usoo galay fadakara lahum wuu u sheegay wuu u sheegay wa aqbala huwa wa aquuhu xuwayisatu isaga iyo walaalkiisu xuwayisa ayaa soo jeesteen wahuwa akbaru minhu wa cabduraxmaan ibnu sahlin iyo cabdiraxmaan ibnu sahl fadahaba wuxuu doonay cabdiraxmaan liyatakalama inuu hadlo wahuwa aladii kaana bikhaybar kii khaybar joogana isagu ahaa faqaala nabiyu sal l salama fadahaba liyatakallama inuu hadlou doonay wahuwa aladii kaana bikhaybar faqaala nabiyu sal l slam limuxayisata nabiga muxayisa wuxuu ku yidhi kabir kabir yuriidu sinna fatakallama xuwayisatu ayaa hadlay uma takallama muxayisatu faqaala rasuulu lahi sal l slam ima an yaduu saaxibakum wa ima an yu'dinuu bixarbin ila aakhirihi qasaamada waa soo marnay xadiidkan isagoo dheer baabulqasaaman kusoo marnay maxalushaahidka laga rabaa waxay tahay in fariin loo diray yahuud markay hadleen faqaala rasuulu lahi sal l slam ima an yaduu saaxibakum wa ima an yu'dinuu bixarbin fakataba rasuulu lahi sal l slam ilayhim bihi ayb fakutiba marka rasuulkii warqad baa u qoray amre in loo qoro waa loo diray marka qaadiga ama xaakimku inuu warqad diri karo oo u diri karo dadkaas isaga uu xukumo qadiyad ku saabsan uu ka diri karo marka waa lasoo jawaabo maa qatalnaahu ma anan dilin baa layidhi faqaala rasuulu lahi sal l slama lixuwayisata wa muxayisata wa cabdiraxmaan ataxlifuuna ma dhaaranaysaan watastaxiquuna dama saaxibikum konton dhaar ma maraysaan dhiigga dhiigga qofkiinana ma mutaysanaysaan qaaluu laa qaala fataxlifu lakum yahuudu yahuud ma idin dhaaranaysaa qaaluu laysuu bimuslimiin muslimiin maaha see la yeeli dhaarta islaamnimo uma shardi ah daba laakiin waxay ka wadaan dadkani dad khiyaano badan waay beenay ku dhaaranayaan fawada mar haddee iyagii wax lama kor saari kara marka hadday dhaar diyaar u yihiin ee aan laga dadkii ay ku qanci waayeen wax loo dhaarinayay ilaa ilaa idinkaa disheen ma la dhihi karo markaa nebigu qofkan muslimkaana dhiiggiisa meel cidlaa inuu taga yuu diiday fawadaahu rasuululahi sal l slam min cindi isagaa marka nebiga bixiyey agtiisa miata naaqatin xataa udkilat iddaara ilaa xaafadda naloogu keenay qaala sahlun farakadatnii minha naaqatun hal ka mida ay haraatisay si u xasuusta ayb marka dadka wixii dila iyo la garan waayo ama saasoo kale noqdo baytulmaalkaa diyadooda laga bixiyaa maxalushaahidkana marka waa warqadaasuu diray qoray baabun ay hada kani baabun baab weeyaan hal yajuusu lilxaakimi xaakimka ma u bannaan tahay an yabcata inuu diro rajulan waxdahu hal nin inuu diro linnadari fi lumuuri si uu arrimo usoo fiiriyo yani xaakimkii qof ma diri karaa arrin xugun iyo ku tacalluqo si uu ugu soo fiiriyo uu soo fiirfiiriyo ayb mase waxaa loo baahan yaha laba qof badanaa fuqahadu ayaga waxay qaacido waxaa u ah mar haddii qaadigu arrin xukunka ku saabsan ou ka qarsoonaado laabudda waxaa ah marka khabarkaas si uu u helana uu rabo khabar qaadiga ka qarsoonaaday haddii la rabo in la helo laba inay usoo sheegto ugu yaraan labo hal male ma yeelayo waa sida ay a'immadu u badan yihiin qowlu akthar ilfuqahaa sidaas laakiin mararka qaar de waxaad arkaysaa hal qof in lagu gaabsanayo culimmada qaar waxay yidhahdaan de dadkaas iyo berigaas dadku waa iska ficnay doodooda iyo murankooda iyo khiyaanadooda waxaas dhan waa iska yaraayeen laakiin waqtiyadan waxay leeyihiin dooddu iska badan tahay qaadigiina la tuhmaayo oo la dhihi karo war ninkaani waxaan caddayn ayuu wax nagu wadaa si aan loo dhihin inuu laba ugu yaraan marba haddii qaadigu arrin isaga ka qarsoon xukunkana ta'hiir ku leh uu rabo inuu ogaado waa inuu laba ugu yaraan kasoo ogaado hal ma anfacayo saasay dhaha qaala xadaanaa aadamu wahuwa bnu abi iyaas qala xadaana bnu abi di'bin qala xadaana الzuhriyu can cubayd اllahi bni cabdillahi can abi hurayrata wazayd bni khalidin اljuhaniyi qaala jaءa acraabiyu nin reebaadiya yimid faqaala ya rasuula allah iqdi baynana bkitaab اllah ilahay kitaabkiisa nagu xugun faqaala khasmuhu ninkii la doodayay waxa uu yidhi sadaqa run buu sheegay faqaama khasmuhu baa kacayna faqaala wuxuu yidhi sadaqa runuu sheegay faqdi baynana bkitaab illah ilahay kitaabkiisa nagu xugun faqaala alacraabiyu reebaadiyihi wuxuu yidhi ina bnii kaana casiifan calaa haada wiilkayga ninkan dacwada aan isu qabno ayuu qowsaar u ahaa fazanaa bimra'atihi naagtiisii buu ka zinaystay faqaaluu lii dadkii waxay igu yidhaahdeen cala bnika rajmu wiilkaaga dhagax baa lagu dila fafadaytu bnii minhu bimi'atin min alghanami wa waliidati cunugaygii marka waxaan ku furtay buu yidhi boqol neef oo ari ah iyo addoon xeerjajab iska xeerjajab intii la dili lahaay ama wax la yeeli lahaa intaan qaaday niyo iska keedaa uma sa'altu ahla alcilmi ahlu cilmigan su'aalay buui faqaaluu waxay yidhaahdeen inamaa cala bnika jaldu miatin wiilkaaga boqol jeedalun baa lagu leeyahay leanna waa doob wa taqriibu caamin iyo hal sanoo la musaafuriyo faqaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yidhi la aqdiyanna baynakumaa bikitaab illaah waxaan idinku kala saarayaa ilaahay kitaabkiisa ama alwaliidatu marka bikitaab illahi waxaa laga wadaa bixukmi kitaab illaahi marka hadda qur-aan keliya laguma xukumine sunnadii nebigana waa ku jirtaa meesha bikitaabillahi marka la yidhaha sunnada marka waa soo gelaya ama alwaliidatu addoonta iyo walghanamu iyo ariga faradun calayka adaa lagugu soo celina lianna wax xeerjajab lagu kala qaatay wax saxa ma ah wacalabnika wiilkaagana jaldu miatin baa korkiisa wa taqriibu caamin wa amaa anta adiga yaa unaysu unaysow nin lirajulin nin ayuu sheegay ayuu la hadlayaa nebiga meesha joogay faqdu jarmaad oo ka lah calaa imra'ati haadaa ninkan naagtiisa ku ka lah farjumhaa soo rajmi marka farjum haadan marka waxaa ku jirtay riwaayo kale faqdu calaa imra'ati haadaa ku ka lah fa in ictarafa hadday qirato farjumhaa soo rajul waa kaas marka faqadaa calayha unaysun ayaa ku kallahay farajamaha waa soo rajuliyey maxalushaahidka marka waa meeshan dambe waay hal nin ayuu nebiga u diray arrinkaas hebelow orodoo bax u tag ninkan naagtiisa soo rajmi marka shaqadaas rajmiga kitaabulxuduudan xadiidkan kusoo marnay ayb shaqadaa marka rajmiga ku saabsan ayuu nebiga ninkan u diray waan hal nin hadda laakiin bukhaari fiiri waxa uu yidhi lilnadari fi lumuur qisadaani marka in arrimahan loo daliishado waxaa ka horeeya wax badan awalan midda hore waxay tahay horta xuduudda qofku hadduunan isagu iskeenin meesha in laga raaraadiyo ma aynan sax ahayn oo qofkan inuu dembi galay si loo ciqaabo aan ka raaraadino sax ma ahay ma aha markaa nebigu sal lla ly salam inuu yidhaahdo inuu yidhaahdo orodoo naagtan dembiga kasoo dhali arrintu ma aha xuduuddan hadday qarsoon tahay in laga dhaliyo qofka maba ahanba sideeda waxaan soo markaa kitaabulxuduud kusoo marnay maxaa sidaan loo leeyahay waxaa loo leeyahay imaamu nawowi wuxuu ku tawjiihiyey naagta in la rajmiyo lama rabee ujeedku wuxuu ahaa naagtan waa la qadfay xaqa ka maqan xaqeedaas si ay u hesho waroorda usoo sheeg oo waxaa ku tiraahdaa ninkaas baa saas ku yidhi haddii qadafkii aad ka oofsanayso ka oofso waa adiga xaqaagii waa haddaadan ka oofsanayninna ood dhaafaysana waa kaas waxa marka unays loo dirayba waa arrinkaas maahane iyada in lasoo rajmiyo oo ay wax qirato ama markaas yacnii markhaatiyaal la raadiyo la goobo iyo ma aha lanna xuduudda haddii aynan imaanin waa la yska asturan ayb waxaa kaloo ku jira iyadana qisada sidoo kale ninkan maxaa loo xil saaray baabulwakaalana kitaabulwakaalana waa kusoo marnay xadiidkan yacni shaqada yacni cuquubaadka xuduudda iyo waxyaabaha lamidka ah iyo in la dhihi karo qofka qofka u wakiilan karo marka nebiga ninkan unays wuxuu u wakiishay rajmigu haddii uu sugnaado inuu u sameeyo oo isaga xaggiisa ka sameeyo ayb ee rajmigiina waa sugnaaday muxuu ku sugnaaday ictiraaf naagtaa qirata ayb iqraarkaasina de markhaati ma loo sameeyey ma loo sameynin xadiidka isaga waa ka aamusan war idinka haddaa gadaal ku sheekaysanaysaan gadaal aada ama kor aada ayb marka wuxuu yidhi tarjamadana marka waxay tahay hal yajuusu lilxaakimi an yabcata rajulan waxdahu linadari fi lumuur hadday laakiin arrin wax ku saabsan ay tahay sidaasoo kale xugniga ku tacalluqayso laba ugu yaraan inuu ka markhaati u yaalo ama laba uu diro ayb istifhaamna bukhaari laftiisa waa geliyey ma jasminin xugun ma uunan jasminin bal istifhaamuu tarjamada ku keenay qaar marka waxay dhahen xukunka sidaa nebiguu gaar ku yahay isagoo hal qof waa diri karaa leanna hadday wax hallaadaan waxii baa loogu sheega laakiin qaadi kale ma diri karo qof laba waa inuu diro iyo ka badan baabu tarjamati alxukaami dadka madaxda ama qudaadda ah tarjamadooda in loo af celiyo loo tarjumo wahal yajuusu tarjumaanu waaxidun hal afceliye hal tarjume ma bannaan yahay keligiis masalada inaa masalo kale qaadigii dad buu kala xukuma afkooda ma yaqaani wuxuu u baahday marka kuwaan doodaayo afka ay ku hadlayaan qof yaqaano oo isagana fahamsii karo waa tarjumaan marka tarjumaanku halmaa ku filan masallabo moxamed ibnuxasan sheybaani iyo imaamu shaafici aimo badan waxay leeyihiin iyaga laba waa tarjama mutarjimku inuu laba noqdo lianna qaadigu arrin ka qarsoonaan kara ayuu ninkan fasira uu sheega mar haddii arrin qaadiga ka qarsoonaan kara uu sheegaayo hal qof lama rabe waa in laba ay ahaada sidaasay dhahay bukhaari hadda sida uu ku wado xadiidkana uu keeni doono imaam maalik iyo axmed bin xambal iyana ay ku tageen iyo abu xaniifa hal qof inuu ku filan yahay bis qaaligii marka hal qofaa u tarjumaya bes qaala marka wuxuu yidhi wa qaala khaarijatu bnu zayd bni haabit can zayd bni haabitin ina anabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga amarahu wuxuu amray an yatacallama inuu barto kitaaba alyahuudi farta yahuudi yahuudda fartooda iyo luqadooda inuu barto ayuu amray xataa katabtu lilnabiyi sal l salam kutubahu dabadeed waan bartay afkooda iyo fartoodaba ilaa aan nebiga waraaqo badan u qoray wa aqra'tuhu kutubahum kutubtoodana nebiga waa akhrisiiyey yani wuxuu ka wadaa markay waraaqo soo diraan yahuudda anaa nebiga u aqri jiray oo u fahamsiin jiray u sheegi jiray idaa katabuu ilayhi hadday nebiga usoo qorayaan marka meeshaa maxaa ka cad marka arrimahan xugunna kama tagana marka yahuudda markay waraaqo qoraayaan markii wax laga rabo nebiga zayd baa u fasiri jiray u sheegi jiray zayd ibnu saab keligiisuuna ku kaaftoon jiray mid labaad ha yimaada iyo qof labaad ha tarjama ma dhihi jirin marka kanaa daliil waa qolada hal baa ku filan dhahayso wa qaala cumaru cumar waxa uu yidhi wa cindahu caliyun iyadoo uu calina la joogo marka cumar iyo caliyo isla joogada waa laba khaliifa laba khaliifa khulafaa raashidiin ha lagu daydaa layidhi dalaalo xoog badanay noqonaya marka wixii ka yimaado wa qaala cumaru waxa uu yidhi wa cindahu agtiisana waxaa jooga caliyun iyo cabduraxmaan ibnu cabduraxmaan iyo wa cuhmaanu cumar baa agtiisa waxaa joogeen cali cuhmaan iyo cabdiraxmaan ibnu cawf naag baa marka uur leh ayaa loo keenay zine iyo waxaa lagu sheegay uur zine ah leh markaasuu yidhi maadaa taquulu haadihi cumar marka waa warsaday oo ninbuu weydiiyey wuxuu yidhi war naagtani maxay leedahay afkeeda ma yaqaano ninbuu yidhi marka maxay haweentani sheegaysaa qaala cabduraxmaan ibnu xaatib ayaa wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi tukhbiruka waxay kuu sheegaysaa bisaaxibiha aladii sanaca bihaa waxayba kuu sheegaysaa ninkii uurkan u yeelay naagtii marka cumar inuu rajmiyo damcay calibaa cusmaan mase calibaa wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa naagtan siday u hadlayso naag zinada xaaraannimadeedaba aan ogeynba markii aada loogu dhabagalay inaysan ogeynaaba la arkay waa layska dhaafay xadkii marka laguma dhufanin qofku marka haddii shayga cuquubada keenay xaaraannimadiisaba haddounan ogeyn ma loo ciqaabayo laakiin haddii xaaraannimadu og uu og yahay laakiin cuquubada ka dhalanaysa ma oga hal yucaaqab nacam waa la ciqaabaha qofkan wuxuu mukallaf ku yahay xukunku inuu ogaado bis xaaraan bis hadduu xaaraannimada og yahay hadhow aniga ma ogeyn waxaan zina in laysku rajmiyo dhagax in laysku dilaayo ma ogeyn ma laga yeelayo waxaas marka waxaa kala duwan cuquubada inuu ka jaahil yahay iyo xukunka shayga inuu ka jaahil yahay hadda marka waxuu ka wadaa intanoo a'ima ah oo saxaabaha waxay isku raaceen cumar naagtan afkeeda waxaa u tarjumay hal nin haddana waxbaa lagu dhisay tarjamadaas halkan laba marka looma baahno qolooyinkan baa abuu xaniife iyo axmed iyo maalik iyaa daliil uu yahay bukhaarina inuu sidaas qabaa ka muuqanaysa wa qaala abuu jamrata abuu jamra waxa uu yidhi kuntu waxaan ahaa nasr bnu cimraan adubaci ayaa la yidhaha kuntu waxaan ahaa utarjimu inaan u tarjamaayo u afcelinaayo bayna bni cabaas ibnu cabaas hortiisa iyo wa bayna annaasi dadka yacnii ibnu cabaas iyo dadkaan u kala afcelinayo ibnu cabaasna muxuu ka dhigtay marka hal ninuu mutarjim ka dhigtay nin labaad keen iyo waa la rabaa iyo midna ma dhihin waa daliil kale wa qaala bacdu nnaas dadka qaar waxay dhaheen bacdu nnaas marka waxaan soo marnay abuu xaniifuu ka waday bukhaari sida qaalibka ka wadi jiray hadda laakiin wuxuu ka wadaa saaxiibkiisa abuu xaniifa moxamed ibnu lxasan ashaybaani buu ka wadaa wa qaala bacdu lidalika muqaltaayi waxa uu yidhi dadkii yidhi bukhaari hadduu waqaala bacdu nnaas baho abuu xaniifuu ka wadaa tanaa lagu radinaa buu yidhi kirmaaniyaa marka u jawaabo wuxuu yidhi dadkaasu haalibay ka hadleen sida badan abuu xaniifuu ka wadaa laakiin halkoo mar ama laba mar xukunka ma bedelayso wa qaala bacdu nnaasi dadka qaar waxay dhaheen laabudda lilxaakimi xaakimka waxaa qasab u ah min mutarjimayni laba mutarjim inuu leeyahay labada mutarjim markaa mid haddii uu iyaga laftirkooda iqaa laga helaa iqo iyo kalsooni maxkamadaha qaar iyana waa sameeyaan mararka qaar ninka mutarjimka waa dhaarinayaan markii la dhaariyo inuu daacadnimo wax u tarjamaayo kabacdi waxay sameeyaan marka uu dhaarto marka uu yacni tarjamada sameeyo iska waa meel kale waa dirayaan mid kale uwacayaan qadiyaddan tarjum baa la leeyahay hadday isku mid noqdaan male hadday kala taga warkoodu iskhilaafana de midaa qalad marka wara marka mutarjimka warkiisana xugun dhan baa lagu dhisaa wax iska dheeldheela maaha saa darteed marka imaamu shaafici marka waa adkeeyo isagu wuxuu leeyahay waqtigii rasuulka iyo waqtigan waa kala bedelan tahayo waqtiyadan dambe wuxuu leeyahay khiyaanada iska badatay wixiina ay qaadiga in la tuhmana ay dhici karto laba ha ka dhigto qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun can zuhriyi qaala akhbaranii cubaydullaahi bnu cabdillaahi ana cabdاllahi bna cabaasin ahbarahu ana abaa sufyaana bna xarbin ahbarahu ana heraqla arsala ilayhi waa u cid diray fii rakbin min quraysh isagoo markaa safar quraysha ku dhex jiro reer quraysh uma qaala litarjumaanihi heraqla tarjumaankiisu wuxuu ku yidhi qul lahum waxaa u tiraahdaa inii saa'ilun haadaa anigu ninkan baan su'aalayaa fain kadabanii hadduu been ii sheega fakadibuuhu beeniya waa beentiis dhaha fadakara alxadiida xadiidkiibuu sheegay faqaala litarjumaani buu wuxuu ku yidhi qul lahu waxaa ku tiraahdaa in kaana maa yaquulu xaqan waxa uu leeyahay hadday dhab yihiin fasayamliku mawdica qadamaya haatayn xadiidkanna awaa'ilka kitaabkan kusoo marnay qisadan laakiin waa laga murmay oo qaar baa waxay yidhaahdeen heraqla hadalkiisa see loo xujaysanaaba gaale a'imada marka waxay yidhahdeen bukhaari heraqle hadalkiisa ma xujaysanaye wuxuu xujaysanayaa ibnu cabbaas oo xadiidka wariyey haddana hal mutarjim samaystayaa xadiidka ka qaatay marka iqraaru ibni cabbaas waayo waxa uu daba joogo xujaysanaya waa iqraaru ibni cabbaas midda kale waxay yidhaahdeen heraqle laftirkiisa qisadaasi wax badan ayuu run ku sheegay heraqlena wuxuu aqrin jiray kutubihii hore nin cilmi uleh oo aqrin jirayuu ahaa kaannahu marka sharaa'icdii hore ee qadiimka ahayd wuxuu ku arkay in hal mutarjim lagu gaabsan karo meelahaasay marka waxay yidhaahdeen saas darteed nubuwadii nebi moxamed iyo wax badanoo ka hadlay heraqla waana loo iyo waxyaabaha u amraayo iyo dacwadiisa say tahay wax badan buu ku hadlay waana loo sallimay taasay la mid tahay baa marka la yidhi yukhadu min sixati istidlaalihi fima yatacalaqu biاlnubuwati wاrisaalati anahu kana muطalican cala sharaa'ic اlanbiya fatuxmalu tasarufaatuhu cala wafqi shariica alatii kana mutamasikan biha kama saadkuruhu min cindi اlkirmaaniyi wاladii yadharu lii ibn xajar laak wuxuu yihi waxaa ka toosan in la yidhaahni waxaa ii muuqday ana mustanad albukhaariyi taqriiru bni cabaas wa huwa min ala'imati aladiina yuqtadaa bihim cala dalika ibnu cabaasna dadka lagu daydo wa wmin hma ixtaja biktifaa'ihi bitarjamati abi jamrata lahu faalatharaani raajicaani libni cabaas labada ahar ibni cabaas u laabanaya axaduhumaa waa min tasarufihi walaakharuna min taqriirihi wa waida ndama ila dalika haddii loo geeyo ficlu cumar waman macahu min asaxaabati walam yunqal can gayrihim khilaafuhu qawiyat lxujati dii marka ibnu cabaas iqraarkiisan isaga ficilkiisa oo hal mutarjim uu yeeshay cumar iyo cuhmaan iyo cali oo iyaga hal ku gaabsaday cid ku khilaafsanoon jirin iyaga waqtigoodii qawiyat ilxujatu marka xujada waa xoogoobaysaa wanaqla alkaraabisiyu can maalikin washaaficiyi aliktifaa'a bitarjumaanin waaxid shaafici laftirkiisa qowlka mashhuurka laba ayaa shardi ah laakiin abu caliin alkaraabisi oo ka mida ardaydii shaafici ciraaq uga qaadata cilmiga wuxuu maalik iyo shaaficiba kasoo guuriyey hal mutarjim in lagu gaabsan karo marka shaafici laba qowlou yeelanaa soo maaha marka masalada laba qowl ayuu ku yeelanaa qowlka madhabtu ay qabto waa laba kanna marka waa qowl qadiima oo karaabisi uu kasoo guurinayo ayb qaar baa marka bukhaari waxay u nisbeeyeen yani kafle iyo sidaas oo kale iyo maadaama xadiidkan heraqla warkii uu keenay iyo ibnu xajar waxyaabahaas dhanu ka dooday marka ibnulmundir isagu sidaanu yidhi hadal fiicanuu masalada ka yidhi waqad qaala ibnulmundir alqiyaasu yaqtadii qiyaasku wuxuu keenaa ishtiraada alcadadi fi laxkaam qiyaasku wuxuu keenaa labo iyo ka badan in la shardiyo lianna kulla shayin maxaa qaacidadu waxay tahay wax kasto gaaba can ilxaakimi xaakimka ka maqnaado xaggiisa laa yuqbalu fiihi la aqbali maayo ila albayinatu lkaamilatu bayino dhammaystiran walwaaxiduna laysa bayinatan kaamilatan maaha xataa yudama ilayhi kamaalu nisaab ilaa la dhammaystira nisaabka shahaadada gayra ana alxadiida idaa saxa saqada annadaru laakiin wuxuu yidhi haddii xadiidku ansaxo qiyaaskii waa dhaca wa fi liktifaa'i bizayd bni haabitin waxdahu xujatun daahiratun laa yajuusu khilaafuha zayd bnu haabit ku gaabsiga lagu gaabsado nebiguba uu ku gaabsaday waraaqahayna uu aqrin jiray u jawaabi jiray uu nebiga ku gaabsaday waxay daliil u tahay hal in lagu gaabsan karo mutarjim marka wuxuu leeyahay haddii idaa jaa alaharu badala nadar mar haddii aharku yimaado nadar ma jiro ibnulmundirna sidaasuu yidhi aimada shaaficiyada ka mida marka warka culummada iyo war kale ma isku eka baabu muxaasabati limaami cummaalahu imaamku inuu la xisaabtamo shaqaalihiisa ayb dadka imaamka dadka inuu la xisaabtamo la rabo afar qolow sida uu leeyahay abulxasan almaawardi kitaabkiisa durar suluuk maawardi wuxuu leey kitaab la yidhaha durar suluuk fii siyaasati almuluuk kitaab aad u cajiib badan way wuxuu ku jamciyey axkaam iyo xikam waxaa ka mida marka waxyaabaha uu sheegay afar qolo hadduu imaamku la xisaabtami waayo dowladdiisi waa baaba'day qolada koowaad waxay tahay umaraa ul ajnaad taliyayaasha ciidamada nimanka ciidamada madaxda uga ah labo wuxuu la xisaabtamaa wasaradiisa alwasaraa dadka shaqada qabanayo illa isaga keligiis ma qabanayo shaqadeeda waa inuu la xisaabtamo dadka ka celiyo qolada saddexaad uu la xisaabtamayo waxa ay waxa ay yihiin qudaadda cadaaladda dadka u qaabilsan weliba kuwaasaa ugu daran uu yidhi meesha qof kasta oo aadayo waay habartii la dulmiyo qaaligu waa is arkaya haddii marka qaaligu xumaado dowladdu waa xuntaha unbaa yaa imaanayso waana sax haddii qudaaddu xun yihiin dowladdu waa xuntaha qolada afaraadou la xisaabtamaya waxay tahay asxaabu lkharaaj dadka dhaqaalaha ka sha dhaqaalaha waa dadka bangiga dhexe iyo madaxda looga dhigo ee iyagu dhaqaalihii dowladda uu kusoo xaroonayo agtooda oo iyagu iyaga maamulayo waa inuu la xisaabtamo afartaas qolo waa inuu aad ula xisaabtamo waa ciidanka dhaqaalaha ku ahaayo iyo kuwa umaraa ul ajnaad ciidanka yani ciidanka iyo kuwa dhaqaalahayo iyo kuwa cadliga cadaalada iyo wasaarada afartaas waa inuu la xisaabtamo waxaa kaloo ku daray intaas weliba dadkana waa inuu ka warqabo xaalkooda see uga warqabi karaa dadku waa inuu samaysto dad ahlu cadli ah oo dadka uga soo waramo dad yacni dadku waxay sheegayaan iyo suuq ugu jira waa inay jiraan oo haddii dhibaata jirto iyo haddaynan dhibaato jirin iyo dadka fasaadka wado iyo soo ogaa karan intaasuu sheegay marka haddii intaas uu ka dhismo dowladaas marka waa jiri waa dhisnaa karta mara muxaasabat limaami cumaalahu kuwaas waay marka kuwa uu la xisaabtamay bukhaari isaga waa idlaaqay laakiin abulxasan almaawardi baa aad usii kala fasiray qaala xadaanaa muxamadun qaala muxamed bnu salaam albikandi qaala xadaanaa cabdatu wahuwa cabdatu bnu sulaymaan qala xadaanaa hishaam bnu curwata can abihi can abi xumaydin asaacidiyi ana nabiya sal l slama istacmala bna lutbiyata cla sadaqaati bani sulaym falama jaءa ilى الnabiy sal ا l slam wxaasabahu qala hada lakum whadihi hadiyat uhdiyat lii faqala rasulu اlahi sal l slam fahalla jalasta fi beyti abika wabeyti umika xata taأtiyaka hadiyatuka in kunta saadiqan ila akhirihi waa soo marnay xadiidkan maxalushaahidku waa inuu nebiga shaqaalihiis ou la xisaabtami jiray baabu biaanati limaami imaamka saaxiib hoosaadyadiisa wa ahli mashuuratihi iyo dadka ou la tashto biaana waxaa la yidhaha saaxiib hoosaadka oo uu qofka u sir warrabo sirtiisa u sheegto oo maamulkiisu aad uga warqabo ayb wa ahli mashuuratihi yay noqonayaan waxaa laga rabaa inay noqdaan awalan qof muslimo haddana waa inuu cadli yahay qofkaas alla wuxuu leey ya ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu biaanata min duunikum laa ya'luunakum khabaalan hadda waddamada muslimiinta la taliyayaal waxaa u ah qoom gaala ah waxaa la leeyahay marka qofkaasi qof baa inta la sheegay ninkaas khabiir waaye saasuu ahaa kanbuu ahaa waa gaal markaas waxaa la leeyahay la taliyaha madaxweynaha waay la taliyaha fulaan waay la taliyaha kada la taliyaha arrimaha dhaqaalaha waay kaas waa la taliyaha arrimaha fulaan mana aha inuu la tashto oo ugu sir waramo waxaa jiro maamulkiisa uga sir waramo cumar radia allahu canhu baa waxaa la wariyey abuu muusa alashcari baa u yimid markaasuu yidhi qoraal iyo waxbaa marka loo baahday qofka raani ee wax qori yaqaano markaasuu wuxuu yidhi meeshaan wiil yaroo waxaa jooga buu yidhi wax qoro aad wax u qori yaqaano amiiruulmu'miniin oo markaasuu yidhi iken uu yidhi iken markaasuu yidhi masaajidka ma soo gelayo muxuu la soo gelaynin buu yidhi markaasuu yidhi waa nasraani markaasuu wuxuu yidhi maya hadday sidaa tahay marka wuxuu yidhi haddii aan kaatib ka dhigto idan qad ittakhadtu biaanata min duuni lmuminiin aayaddan uu akhriyay ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu biaanata min duunikum ayuu akhriyey markaasuu wuxuu yidhi aniga sidee u aaminayaa ilaahayna uu khaa'inimo ugu xukumay marka sirta muslimiinta diiwaankii muslimiinta haddii la yidhaha iyaga ha qoraan wax allaale wixii sir ah isagii baa helaya si fudud ku helaya isagiina muxuu kugu samaynayaa laa ya'luunakum khabaalan fasaad iyo dhibaato kaaga gaabin maayo ma ma laga dhiganayo albitaanatu dukhalaa'u bitaanada marka waa qofka qofku mar walba usoo galo o aad uga warqabo xaalkiisa qaala xadaanaa asbaqu wa huwa asbaqu bnu lfaraj qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii yunus can ibni shihaabin can abi salamata can abi saciidin alkhudriyi can nabiy sal slama qaal maa bacata allaahu alla ma soo dirin min nabiyin nebi wala stakhlafa min khaliifatin nin madaxa khaliif kama dhigin ilaa kaanat lahu bitaanataani ilaa wuxuu lahaa laba saaxiibo bitaanatun saaqolo ta'muruhu bilmacruufi bay faraysaa wa taxuduhu calayhi waana ku boorinaysaa wa bitaanatun kooxna ta'muruhu bishari bay faraysaa wa taxuduhu calayhi waana ku boorinaysaa falmacsuumu qofka la dhowray man casama allahu tacaala waa qofkau alla dhowray wa qaala sulaymaanu can yaxya qaala akhbaranii ibnu shihaabin bi hada sidaanoo kale wa can ibni abi catiiqin wa muusa can ibni shihaabin milahu wa qaala shucaybun shucayb bn abi xamza wuxuu yidhi can izuhriyi qaala xadaanii abu salama can abi saciidin qowlahu buu ka dhigay mowquuf yanwaa zuhri baa layskugu khilkhilaafay shucayb bn abi xamza zuhri wuxuu uga wariyey xadiidka isagoo ah mowquufun calaa abi saciidin alkhudriy wa min kalaami abi saciid laakiin xataa min kalaami abi saciid haddii laga dhigo waa mowquufun lahu xukmu rafci maxaa yeele arrintanoo kale arrin ijtihaad lagu keeni kara ma aha wa qaala alwsaaciyu wa mucaawiyatu bnu salaam xadaanii azuhriyu qala xadaanii abu salamata can abi hurayrata can nabiy sal l slm wsaaci iyana xadiidka waxayba ka dhigeen min musnadi abi hurayra khilaaf kale waa isagana hor leh marka xadiidka marfuucnimadiisa iyo mowquufnimadiisa khilaafaa ka yimi min musnadi abi saciid miya mase waa musnad abi hurayra waxaas o dhan waxba uma dhibaayeen xadiid wa qaala bnu abi xusein wa saciid bnu ziyaadin can abi salamata waxay la siman yihiin zuhri ayaga can abi saciidin qowlahu bay ka dhigeen mowquuf wa qaala cubaydullahi bnu abi jacfarin xadaanii safwaanu can abi salama can abi ayuub waxaa laga dhigaa marka min musnadi abi ayuuba haddana laga dhiga qaala samictu nabiya sal l slam khilaafku intaas waa waxa u bukhaari halkan uu ku sheega qofku marka wixii looga dhigo qofka uu la tashanaayo marka saaxiib hoosaadka ka dhiganayo waa inuu noqdaa qof ummaddan dhib iyo uunan uga imaanayni wa naqla bnu tiin can ashhaba anahu yanbagii waxaa haboon lilxaakimi xaakimka an yatakida inuu ka dhig uu samaysto man yastakshifu lahu axwaala annaasi fi siri qof dadka axwaashooda iyo usoo feydo oo u sheego wixii isaga dowladda xaggeeda ka qaldan wixii dadka waxaas usoo ogaada walyakun hiqatan ninka uu diraayo waa inuu noqdo nin hiqa ah ma'muunan la aamino fatinan dhug badan caaqilan caqli leh maslaxadii diinka iyo dadka feerinayo lianna almusiibata hadalkan feeri marka lianna almusiibata maxaa yeele musiibadu inamaa tadkhulu cala alxaakimi alma'muuni xaakimka dadku ay yani xaggooda yani ay aaminsan yihiin oo aaminka ah waxay ka soo gashaa musiibadu uga timaadaa min qabuulihi inuu aqbalo qowla man laa yuuthaqu bihi qofaan lagu kalsoonayn idaa kaana huwa xasana danna bihi haddii isagu marka idaa kaana huwa xasana danni bihi isagu hadduu maladiisa u wanaajiyo fayajibu calayhi an yatahabata fii mili dalik wuxuu leeya nin madaxweyne fiican haddii uu jiraan laakiin dadka securitiga iyo uu ka dhigto ama dadka uu dadka ku dhex daayo ay yihiin dad xun akhbaarta ay u keenaanna akhbaar qaab daran ay yihiinoo xun qofkaasi musiiba ku dhacayso ninkaa yacni madaxda musiibada waxay uga imaanaysaa dadkaas uu dirsanayo marka dadka uu dirsanayo shaqo u dirsanayo waa inay noqdaan dad hiqa ah oo ammaano leh oo caqlina leh dadka maslaxadooda feerinaya oo qofka mufsidkaana in wax laga qabto yani xaalkiisa soo ogaanayo qofka mufsidka ah oo diinkana fasaadka ku haya dadkana fasaadka ku haya ee qofkii dadku hadday wax sheeganayaan dhihi karo war dadku dhibkaanay qabaan sidaan ka qaad waa inuu qof saa u shaqaynaa uu yahay haddii uunan noqonine qof un dhib badan uu yahay isaga unbaa aada la saaraa marka kanaa kanaa kanaa unbaa dadku ay leeyihin marka saa darteed waa inuu ka fiirsadaa dadka uu kusoo dhexdeynayo dadka iyaguna inay ilaahay ka cabsadaan aakhiray leeyihin dadka qaarkood waxaa arkay ummadda dulmigeeda caaqibadiisu waa aaday u foolxun tahay waxaan marar badan aragnay dad dadka dhibi jiray oo ku dhibi jiray iyagoo waxba ka galabsanin masaajidda dhexdeeda ku dhibi jiray oo aan yacni masaajiddii looga baxso waayey markii dambena ilaahay subxaanahu watacaala uu qadaray aan aragnay iyaga oo aswa u xaal ku dhex jiro weliba qaarkood waxay ku leeyihiin yacni dhibkan wuxuu ii gaaray waxaas waayuu ku leeyahay qofkii xoogaa uun waxaa laga yaaba inuu dib isugu laabto nin waxaan garanaa beri yidhi sheekh maxamed qawi bukhaariga iyo kutubtan markuu sunanka iyo akhrinayey awal bukhaari habeenkuu bilaabay ilaa habeenkuu dhammeeyey waa joogay lilaahina uma fadhinin diin inaan bartana uma fadhinin keliya waxaan u fadhiyey dadkaas un dulmigooda qof aan waxba dulmi ku haynin dowlad dhib ku haynin unbuu ribood un ka bixinaa mar walba waqti walbana waa joogaan qofkaas marka waa un damiir xumo qof inaad inta jaasuusto wax macno daraa intaad geyso meelo un qofkii waxaa laga yaabaa in saacado ama maalmo ama sannado uun ama bilo in la dhibo qofkaas dhibku ila joogta maahane laakiin dhibku wuxuu ku dambeynayaa qof qof dhibaayo waxuu ka galabsadayna aan jirin oo keliya uun u dhibaayo meeshaasuu kitaab ku akhriyaa iyo wax lamidan qolo walbaana dad unbaa suuqa ugu jiro noocaasa qolo walbaana marka qofku waxaa fiican inuu aad u ta dadka dulmigooda aada isaga ilaaliyo ilaahayna uga cabsa ayb hada aakhiruhu wabillahi towfiiq sala allah wslama cala nabiyina muxamed